waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha wadajir waxaa usoo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari
wacana wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale sida aad inooga barateenba dhegaystayaal barnaamijka waxaan idinkuga haynaa dhambaalladii aad inoo soo dirteen iyo heeso aanan kala dhicin oo aan maanta idiin soo xulnay dhambaallo fara badan iyo heesihii dhegaystayaasha aan ugu leera jirnay ayaa nuurow halkan aanu ku haynaa bal dhambaalada aad hayso kuwa ugu horreeya dhambaalka ugu horreeya caasha waxaa nasiib u helay dadka kale ah jaamac maxamed xirsi cabdisalaam kajooje macalin rashiid cali qodaal iyo cabdirasaaq ow shukri cilmi haruun daahir xaaji ibraahim xaraare cabdi gaaga iyo cabdilatiif ow maxamed cabdulaahi iyo guud ahaan dadweynaha ku nool bay yidhaahdeen magaalada kaamic mar oo isku duuban waxa ay hambalyo aroos oo farxad leh halkan uga dirayaan lamaanaha iscalmaday oo kale ah cabdiraxmaan cawil iyo afadiisa ama marwadiisa qaaliga ah saamiya faarax cabdulaahi oo arooskooda uu ka dhacay magaalada kaamacmar oo ka tirsan degmada gaashaamo waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin assalaamu calaykum bahda v o a ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan aan hayo waad salaamantii baa la yidhi sida aad u wada dhantihiin waa tahay naga guddoomi baa layidhi salaan sharafeed nagana guddoomi yidhaahdeen salaan qaali oo xaggay ka timid waa tahay waan idinka guddoonay marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kala ah hee hooyo aamine xaaji hooyo raaxo xaaji hooyo fardowso xaaji hooyo maryana xaaji hooyo habboon xaaji siidow xaaji mukhtaar xaaji dhammaan reer xaaji ibraahim iyo asxaabta qaaligah baa la yidri yaanan ka tegin baa la yidhi rashiid ronow wuxuu ku magac dheer yahay jabiba iyo cabdijabbaar cabdirasaaq gees dheere iyo sidoo kale nuurto maxamed yarow iyo maxamed nuur macalin iyo maxamuud degene baa layidhi iyo axmed mahad iyo waxaa la yidhi yaxye diriye cabdiraxmaan xareed iyo bare xasan iyo saalax maxamed iyo aadan yuusuf iyo cali xasan bile maxamed yuusuf sheekh aadan yariisow faadima sahra barkhadle iyo khadiijo qaali derow baa layidhi iyo firdowso qaali derow iyo maryan qaali derow maryan qaali waa tahay waa maryan qaali derow iyo xareedo qaali iyo maxamuud warsan iyo saciide cabdi dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan nuur maxamed nuur cadde iyo weliyo maxamed mursal oo arooskoodu ka dhacay kismaayo gaar ahaan xaafadda dalcadda baa layii khaasatan baa la yidhi hoolka caanaha waxay leeyihiin ilaaha ka dhigo qoyskii isku waara ubad kheyr qabana kale hela wiil iyo caano gabar iyo caanan way gu duceeyeen annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta ugu horreysa ee toddobaadkan dhegaystayaashaan u cayaaraynana nuurow waa hees kolleyba kolleyba sidaan qiyaasayo dhegeystayaasha barnaamijkan dhegaysanaya gaar ahaan inta isguursatay iyo inta u hambaliyeynaysaba ay aada uga heli doonaan waa heesta halkudhageedu yahay liibaan wadnahaiyo waxyahaydakicodadka hibe maxamed hudoon hibe nuura iyo cabdinaasir macalin siciid
weynohay na kala wadine
ardaydeennii weligays maan oran cidba kuula siman wacadkii ilaahiyo wada dhalaashadeenii weligays maan oran cidba kuula siman ka warhaysid adiguba nafta inaan wadaagno adigu warwaraye ka warhaysid adiguba nafta inaan wadaagno adigu warwaraye awey nidaamkuu qabo wadan baad ogaani awey nidaamkuu qabo wadan baad ogaani waynu hayna kala wadine waa qodlaaba isjecelo liibaan ku warto aniswa inaga yeelaniswa inagay waynu hayna kala wadine waa qodlaaba isjecelo liibaan ku warto aniswa inaga yeelaniswa inagay
tilayaal dhegeystayaal badan ay ka heleen heesta dhiibaan fanaaniinta hibanuura iyo cabdinaasir macalin saciid dhambaaladii ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa nuurow dhambaalkanna waxaa soo diray dhammaan reer axmed xasan cawke waa saaxiibkeen allah u naxariiste reerkiisii oo isku duuban iyo sidoo kale reer ibraahim xersi diiriye iyo reer cabdulaahi salaad hooyo sacdiye cabdulaahi hooyo saynab axmed cabdiraxmaan iyo barow madaxa laanta af soomaaliga v o a cabdisalaan hereri maxamed axmed xaaji cagmadhige cabdiraxmaan sheekh mursal ibraahim xasan daanduray anigana ha iga tegin anigoo ha casho ibraahim nuurow adigana kaama tegaayo nuur xasan nuur bukhaari waxaa kaloo dhambaalka ku jira zakariya axmed kamaal axmed amal axmed canab axmed iyo kaltuun sidoo kale waxaa dhambaalka ku jira mustafa abshir xamse aamina iyo nuura dhammaan waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan xasan axmed xasan cawke waa wiilaan waalid u nahay oo u dhalay saaxiibkan allah u naxariistay axmed xasan cawke iyo maryan ibraahim xirsi diiriye oo arooskoodu ka dhacay galbeedka london waxaan dhammaanteen ugu ducaynaynaa nolol aayatiin leh iyo in uu rabbi ka dhigo kuwii uu rabbi ku irsaaqo awlaad baariyo oo kheyr qabta wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin waxaa noo baaqay dadka kale ah adeer ilyaas sheekh axmed eedaamine sheekh axmed cabdi xasan cali cartan iyo cabdi dhiidhaco cali cartan habaryar sureer cali cartan habaryar abshiro cali cartan cali katiin macalin hureyre iyo cabdikariim macalim hureyre cabdiraxmaan macalim hureyre cumar macalim hureyre iyo cabdiweli macalim hureyre cabdiraxmaan macalim hureyre mucaad macalim hureyre burce macalim hureyre waxaa ku jira busuri ismaaciil shariifa juwayriya iyo sawda macalim hureyre idris macalim hureyre iyo dhammaan reer jaamac gariir oo kala jooga baa la yidhi meelo kala duwan oo caalamka waxay taaniyad aroos oo farxad leh hawada u marinayaan safiya macalim hureyre iyo maxamed guureeye oo ku aqalgalay magaalada xingud ee gobolka mudug shan iyo tobankii bisha maarso ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka ducada waa xaggeena ayay yidhaahdeen waxaan ugu duceynay inuu alle ka dhigo kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay asxaab uu ugu horeeyo muumin xasan siyaad waxaa kaloo ku jirta marwadiisa aamine xasan adeero baa la yiri iyo caruurtooda xaliimo cabdulaahi xasan shariif sheekh cusmaan carabe iyo marwadiisa leyle maxamuud cali xakiimo sheekh cusmaan carabey muno cabdulaahi xasan aadan cabdulaahi xasan muumin cabdulaahi waa muumin cabdulle guure iyo cabdi cabdulle xasan dhammaan dadkaasi iyo kuwo kaloo fara badan waxay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan cabdulaahi xasan siyaad iyo marwadiisa baa la yiri carabo cabdulle guuro ay gabar ku dhalatay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd toddoba iyo labaatankii bishii maashi hadduuna dhaaftay ee sanadkan laba kun koob iyo labaatan gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yiri elmaas cabdulaahi xasan waxaanay leeyihiin soo barbaar oo allaha ka dhigo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda d d d baa lasoo qor aad baan uga helay tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin ama la yaab leh ama la yaab leh ama la yaab leh ama la yaab leh ama la yaab leh mellado ladane adigaay lumiye malladu ladane adigaay lumiye lumiye lumiye lumiye ladane labadeenu aan lamaanaano waxiluraaya ama ilalay waxiluraaya ama ilalay ama ilalay ama ilalay ama ilalay ama ilalay ama ilalay mallado qaladane adiga ilumiye miladu ladane adiga ilumiye lumiye lumiye lumiye ladanay labadeenu aan lamhanaano aan lamhanaano aan lamhanaano waxaan la liito ama la liicay waxaan la liito ama la liicay melado ladane adiga ilumiye miladu ladne adiga lumiye lumiye lumiye lumiye ladane labadeenu lamanaano Ah, lamanaano Ah, lamanaano
intaas haddaanu ku dhaafno dhinacii dhambaalada haddaanu mar kale jalleecno nuurow bal dhinacaaga dhambaalka yaalla tahniyo dalasho ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah arwaaxa shaxiiray samater mahdi xaashixiiray samater maxamed gallad deeqo shariifo luul dahabo fardowsa juwayriya iyo farxiya cali karaar waxaa kaloo ku jira een, hooyo xalaawi cilmi nuur jaamac iyo hooyo xabiibo cali axmed dakhare boostaybos maxamed warsame iyo cabdi xaashi xirsi sabriye caaqilka fartuun xaashi xirsi sabriye iyo nasre xaashi xirsi sabriye hidaayo xaashi xirsi sabriye mahdi nuuriye xirsi iyo yaxye nuuriye xirsi sabriye ee dashukri daahir guuleed dhammaan asxaabtan oo isku duuban waxay hambalyo dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan arwaaxa shixiiray samatir iyo farxiye cali karaar oo wiil ugu dhashay magaalada guruceel ee gobolka galguduud waxaanu leenahay wiilkaasi oo loo bixiyey cabdinuur arwaaxaashi inuu ilaahay ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a soomaaliya gaar ahaan baa la yidhi bahda barnaamijka daadihinaysa waa tahay waan idinka guddoonay marka xiga baa la yidhi annagoo kala ah hooyo batuulo shoobe mukhtaar daahir dhure iyo manuur daahir dhure iyo xasan daahir dhure iyo faadimo daahir iyo barwaaqo derkey cabdisalaan iyo dad kaloo fara badan oo lasoo koobi karin waxaa iyaga isku duubanay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan nuur daahir dhure iyo xuseen cabdinuur oo ay gabar igu dhalatay gobolka baay gaar ahaan baydhabo janno ee xaafadda wadajir baa la yidhi magaca gabadha waa ruweyda xuseen cabdinuur baa la yidhi waxaanay leeyihiin ruweedaha allaha ka dhigo tii soo barbaarta ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta annaguna waxaan leenahay aamiin muddo aan yarayn baad ii muuqanayso ishu kugu maqnaydoon kuma je waa hees aad iyo aad cajiib u ah waxaan ku dhagaystay codka hibe maxamed hase ahaatee heesta toddobaadkan dhegaystayaashaan u hayno waa codka halaasiga ee fanaanka axmed cawad rabsha laan yahay mogoshi kacabbi samaaxdi xididkeedu maasha laan yahay mogoshi kacabbi samaaxdi xididkeedu maasha مولا إله با كامل
koo kaa dhigay mulaaxde mulaa ilaah baa kaa meenay guudkoo kaa dhigay mulaaxde meeshaad ku taaliyo nuuqaagu suuya mankaygu raace meeshaad ku taaliyo nuuqaagu suuya mankaygu raace muddo aan yareen baad ii muuqanayso muddo aan yareen baad ii muuqanayso ishu kugu maqneedoon kuma jeeranaaye ishukugu maqneedoon kuma jeeranaaye ubixiyo mankaagiyo ubixiyo mankaagiyo soo daadi midhoho naxariista haymin soo daadi miroho naxariista haynin laan yahay mogooshi marti aanay soorin madadaalinaysay laan yahay mogooshi marti aanay soorin madadaalinaysay
laan yahay magoosha waa hees cajiiba dabcan Eh, waxaan filayaa inaad ka wada bogateen waxaa ku luuqaynaya fanaanka axmed rabsha tahaniyad meher ayaa gacanteeda ku soo dhacday caasha waxaana inaga soo gaartay cabdinuur shariif cali xaashi oo jooga jabuuti iyo cabdiqadar shariif daahir waxaa kaloo diraya eh, sharma arke shariif cabdulaahi iyo nasteexo shariif cabdulaahi sheekh diire cabdi garaad axmed khaliif maxamed cabdi iyo mukhtaar bashiir shariif cumar axmed hiiro shariif cumar iyo ayaanle aadan shariif cali xaashi cabdiweli shariif eh, cashir iyo gurdan shariif daahir dheere iyo axmed haashim khaliif ibraahim xasan shaafi shariif waxaa kaloo ku jira raabic shariif cumar dhammaan dadkan waxay tahaniyadii hambalyo iyo hawgada u marinayaan cabdijabaar sheekh ibraahim iyo ruumaan maxamed cali oo meherkooda uu ka dhacay een, caasimadda dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya ee jigjiga waxaan leenahay arooskana soo dedejiya ilaahna ha idinka dhigo kuwii isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waa dhambaal meher wacan ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxay kala yihiin cabdicasiis maxamed xirsi waxaa kaloo ku jira cabdiraxmaan ashiine khatra cali maxamed iyo cabdiraxmaan aadan cali iyo ibraahim ciise maxamed iyo suuri maxamed diriye iyo nimcaan jaamac iyo maxamed cali caalil iyo khatra saleebaan iyo axmed cali guure dhammaan dadkan waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yidhi waxaanay hambalyo meher ah oo farxad leh ay u dirayaan lamaanaha dunida iska doortay baa la yidhi ee nolosha ku midoobay waa tahay waa ibraahim maxamuud iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi sucdi maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada burco saddexii labaatankii bishii maaj eena dhaaftay ee sanadka laba kun koob iyo labaatan waxay leeyihiin ducada waa nuur bukhaari nuura waa lagu hayaa ibraahim iyo sucdi caasha anna waxaan u raaciyey in uu alle ka dhigo kuwii isku waara guri nagaadi ah ku noolaada ubad khayr qabana alle uu ku irsaaqo aamiin gebagabadii ayaan soo gaarnay caasha ee heesta ugu dambaysa ee barnaamijka bal inoo soo qabo heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ee dhegeystayaashaan usoo qabanaynana waa heesta halkudhegeedu yahay laysma waalo warka waa la dhameeyey waxaa laysma waalo laysma waale laysma waale wa codadka axmed naaji iyo faadimo qaasim waqti daaxaan waqti daaxaan ku weydiyaaye wanaag badnay wehelii ahaawe wehelii ahaawe
iyada ayaanan dabcan kusoo xiraynaa guud ahaana barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii alla idmo waxaan dhammaantiinba dadka hawada naga dhegaysanaya oo idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo waqti daaxaan ku weydiyaaye wanaag